waxaa nasiib darre ah muddo ciidan ka yimid soomaaliya oo nin la yidhaha janaan uu hogaaminaya inay madheera dhexdeeda degan yihiin arrin nasiib darre ee waayo inay ku iibinahayaan hub ay ka iibinahayaan qabaallada degan mandheera qabiilo badan ayaa degan mandheera qabiilada ayadahena digaal sokeeya digaal sokeeya ayaa ka dhacdhaca marmar ka dhacdhaca hubkii lagu digaalayna hadduu magaalada dhudhex lagu dhex iibiyo wax dhibaatay waaye dadka taageersan waxaan u sheegay arrintaas arrin xun inay tahay marka annagoo maaragta ilaahayna garabsanayna inay horta reer mandheer ahaan dadka nimanka ayada la gacan leh inay joojiyaan sida ugu dhaqsida badan ayna ka shaqeeyaan sidii meesha iyada looga kicin lahay sidaan ogaa baloodayaa nimankaas ay degan yihiin baloodya shaksi waay dadka iska leh baloodyaa dadka iska leh waa inay u soo baxaan oo baloodyahooda dadkaas ka kiciyaan haddii ay yeeli waayaan dhibaatada ka soo socoto mid saamayni waa ummadda ku nool magaaladan may ka dhehe oo countiga haddina saamaynayo dadka countiga iyo countiyaalka kale oo jiiraanka leeba maxaa hub haddaa la iibsa qoryaa meesha lagu gadaa qorya qabiil kastana waa laga gadahaya wax qabiilkao kaliya laga gadahaya maahan